أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga leen dulisa maanta idiin heysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa kamid ah taliska kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada soomaaliya ayaa mar kale ku calaacalay inay haysata xaalad adag oo dhaqaale la-aan ah kadib kulamo kala duwan oo ka dhacay xerada xalana ee magaalada muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale eedan culus u jeediyey murtad garguud iyo kooxdiisa xilli uu sii xoogeysanayo khilaafka ka dhex taagan murtadiinta faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo golaha nuqabadule saamiga ee bokool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee dhibaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas maktabka dacwada wila saamiga ee hiiraan ayaa maacad waxbarasho ka furay deegaanka booca ee bariga wilaayadaas munaasabad lagu caleema saaraya malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaa saamiga ee baay ardayda macadka khadiija binti khuwalid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilaa saamiga ee shabeellada dhexe waa duhurnimo talaadaha taarikhduna ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha jimaaduul aakhar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan taliska kufaarta afrikaanta iyo koox ridada soomaaliya ayaa mar kale ku calaacalay inay haysata xaalad adag oo dhaqaale la-aan ah kadib kulamo kala duwan oo ka dhacya xerada xalan ee magaalada muqdisho faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abuu xasaan magaalada muqdisho ayaa afartan iyo sideedii saacii lasoo dhaafay martigelisay kulamo kala duwan oo looga hadlayay xaalada liidate ay ku jiraan isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee saliibiyiinta soo duulayaashu ay ku leeyihiin dalka ayaa waxaa shalay ku kulmay ergeyga midooda afrika u qaabilsan soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada isbahaysiga eusom oo ay kala matalayeen dowladaha itoobiya kenya jabuuti burundi iyo uganda dhinacyada ayaa iska wareystay xaalada dhaqaale la-aan ee howlgalkan uu wajahayo iyo caqabadaha waqti xaadirkan la soo darsay isbahaysigan oo muddo sagaal iyo toban sannaha duulaan ah shahaadaladirnimo ah ku jooga waddanka sidoo kale isla xerada xalane ayaa martigelisay shir kale oo ay kasoo qaybgaleen kooxda ridada isbahaysigaaleedka eusom iyo xafiiska qaramada midoobey ee taageersan soomaaliya kaasoo lagu dalbaday in gaalada caalamka ay bixiyaan lacagaha deeqaha ah ee ay goosteen xafiiskan oo ah mid isku dhafan oo ay ku howlgalaan saddexda dhinac ayaa dalbada in lala soo gaaro taageero dhaqaale oo gaarayo laba dhibic saddex milyan bil kasta kuwaasoo badanaaba lagu kaabaya howlgallada maleeshiyaadka murtadiinta kooxda gurguurta ayaa xustay in maleeshiyaadkooda ay u baahan yihiin shan boqol iyo afartan tan oo raashin ah boqol iyo siddeetan kun oo liitar oo shidaal ah iyo taageero xagga hawada ah afartii saacba halkii sane ee lasoo dhaafay dowladaha saliibiyiinta ee bixin jiray lacagaha lagu maalgelinaya isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta iyo kooxda ridada ayaa joojiyey maalgelintooda taasoo xaalad adag sii gelisay kumanaan ciidan oo saliibiyiin ah oo duulaan ah shahaadaladirirnimo ah ku jooga soomaaliya jasaaka allaahu kheyran walaalka xasanraxmaan abuu xasaan siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa mar kale eedan culus u jeediyey murtad garguurta iyo kooxdiisa xilli uu sii xoogeysanayay khilaafka ka dhex taagan murtadiinta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin aw ayman kulan ay soo qaban qaabiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ridada soomaaliya oo habeennimadii xalay ka qabsoomay magaalada muqdisho ayaa eedeemo culus loogu jeediyey kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay murtad xasan sheekh maxamuud isku imaatinkan oo ay ka soo qayb galeen dad badan oo laga barkiciyey guryahoodii ay ku lahaayeen caasimadda muqdisho ayaa waxaa ka hadlay siyaasiyiin mucaarad ah oo hore xilal kala duwan uga soo qabtay kooxda riddada kuwaas oo sheega in marnabo aanay aqbalaynin doorashada uu gurgurto damacsan yahay inuu ka qabto magaalada muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee kooxdaas murtad xasan cali khayre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in kooxda gurgurta ay ku mashquulsan tahay doorasho dhalanteed ah oo lagu qasbayo shacabka iyo aqoon-yahanka magaalada muqdisho waxaana uu ka digay dhibaato hor leh oo uu sheegay inay horseedi doonto doorashadaasi waxaa ayaandara ah madaxda dowladda federaalka inay ku mashquulsan yihiin doorasho dhalanteed ah oo dadweynaha magaalada muqdisho lagu diiwaan geliyey qasab qafaal iyo qori caaradi maantana toosh afarqaad ah lagu baadigoobayo shacabkii jidadka laga qafaalay wakhtigii diiwaangelinta jaamacadihii dalkana lagu sandullaynayo in ay xarumahooda qasab ugu qabtaan doorasho madhalays ah oo aanay raalli ka ahayn iyaga iyo shacabka ku nool magaalada muqdisho sidaas daraaddeed marna lama aqbali karo doorasho ah nooc uu leeyahay heer xisbi mana aqoonsanin sharciyadda iyo wixii ka dhashaba waxaan aaminsannahay doodda doorashada qof iyo codka ah ee waddo dowladda federaalka ah ee ah mid isbarkan waa tab iyo xeelad ay maanta madaxda dowladdu u isticmaalayaan muddo kororsi aan laga aqbali doonin dalkana u horseedi karta dhibaato hor leh
murtad cabdiraxmaan cabdishakuur oo sidoo kale xubin ka ah golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in maleeshiyaadkii riddada ay ku burbureen dagaalkii uu murtad gurgurta la galay mujaahidiinta al-shabaab isagoo dhanka kalena carabaaba in kooxda villa soomaaliya ay sii laba jibaartay boobka baadda iyo barakicinta ay ku hayso shacabka soomaaliyeed waxaa si xoog leh u socda cagdhicid tuumasho tamashlayn boob eex dadka in la baado magaca dowladda lagu baado magaca canshuur ha loo huwiyo amniga hadda ha u nimaado amniga sida waa state wax la xiriira dowladd wax la xiriiro waay annaga hadda sidaan nahay ciidankeena sifiliyaana u taliya madaxweynaha commander in chief ah iyo cabinetka markay siyaasadda soo go-aamiyaan ciidanka fulinaayo taliska ugu sarreeya ciidanku ka bilowda kuwaasaa istraatiijiyada dejiya hogaankii usoo dhadhacdaha oberathonkii ah ciidankii u tumaadaha fulintii ah annaga structurekaas nooma jiro hadeertaan run haddaa rabtaan dalka ma jiro wuu baaba-ay command and control ma jiro waxaana baabi'iyey mas-uuliyaddeeda weyn qaadanaya madaxweynaha wuxuuna ku baabi'iyey dagaaladii shabaabka lagula jiray dagaalka coos weyne asagoo taliyaha wuu joogaa taliya hore ciidanka asagoo taliyaha ciidanka usan ogolayn oo madaxweynaha amrahaya askarta udhahay dagaalka gala asaa wax kasta isku ahaa shariif murtad oo isna hore u soo noqday madaxa kooxda riddada haatanna hamuun weyn u qaba inuu kursigaasi ku soo laabto ayaa soo hadal qaaday mid ka mid ah falalkii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafi ka dhaca gobolka banaadir dhacdadan oo guud ahaan bulshada soomaaliyeed ay si weyn uga argagaxday ayaa timid kadib markii maleeshiyaadka gurgurte iyagoo ku guda jira dhulboobka ay ka wadaan gobolka banaadir ay si bareera u dileen qof shacab ah meedkiisana ay ku jiideen gaari ay wateen sidoo kale murtad shariif intii uu hadalkiisa ku guda jiray ayuu isweydiiyey waxa uu xasan sheekh maxamuud oga gol leeyahay burburinta maleeshiyaadka riddada baabi'inta dhaqaalaha iyo barakicinta bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxyaabahan soo kordhay waxaa ka mida dilalka yacni maalan hadda maantaoo kale waxyaabaha alka loo wareejinayo nadiin mixiya waxaa ka mida ciidanka booliska ama ciidanka dowladda inay ka bedbelaan mayd xiraan ay jiidaan maxaa keeni kara arrinta saddexaad oo cajiibka ah waxa waaye barakicinta xoogga ah iyo dhulboobka magaalada ka dhacaayo ee dadka danyartaa ku dhacaayay ee aan wada ognaha dadkii hadda magaalada daafaheeda ayna daadsan yihiin waxaa la mida sidaas oo kale burburinta ciidamada qaranka ama burburinta ciidamada amniga oo iyadana si ulakaca u dhacday waxyaabahaasoo dhan inay dhacaan runtii ani calaamad su-aal weyna igelis maxaa loo jeedaa in ciidanka la burburiyo dhaqaalaha la burburiyo dadka la barakiciyo doorasho feega la sameeyo kulankan u dambeeyey ee madasha samato bixintu ay xalay ku qabteen magaalada muqdisho ayaa ku soo aadayaa xilli kooxaha mucaaradku ay ku jiraan diyaargarowgii ugu dambeeyey ay kaga qaybgelayaan shirweyne ka dhanaa murtad gurgurta iyo kooxdiisa oo sida la sheegay dhowaan ka qabsoomi doona magaalada kismaayo kaas oo wufuudii ugu horreysay ay gaareen magaaladaasi maanta oo talaada ah jasaaka allaahu khayran walaalka abu eman faahfaahinna dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxaa isoo taraya khasaaraha maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaallo afar jeer lagu jibay murtadiinta iyo duqeymo shalay ka dhacay agaarka deegaanka baarka ee duleedka magaalada kismaayo waxaana dagaaladii shalay lagu dilay afar askari murtadiin ah waxaana lagu dhaawacay toddoba kale iyadoo mid ka mid ah gaadiidkii murtadiintana waxyeelo xoogan la gaarsiiyey golaha nuqabadule saamiga ee bakool ayaa booqday ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furmaha hore ee wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen abuu xasaan wafdi heer sare ah oo ka koobnaa nuqabo ugaasiyo waxgarad salaadiin iyo nabadoonno uu horkacayay guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin ayaa dhowaan gaaray furmaha dagaalka si ay ribaadka ula qeybsadaan geesiyada islaamka ee bacdallaahi badbaadada u ah ummadan muslimka ee lagu soo duulay salaanta iyo booqashada nuqabada waxaa uu helinayay hadiyaad qaali ah oo ay ku jireen xoolo nool oo geel ah oo ay gaarsiiyeen ama ay guddoonsiiyeen ciidamada mujaahidiinta si ay u arkaan in nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool marnaba aysan ka maqneen furumaha dagaalka midig bidix gadaal iyo horeyna ay mujaahidiinta ka taagan yihiin naf iyo maalna ay la garab taagan yihiin gudoomiyaha golaha nuqabada wilaayada islaamiga ee bakool ugaas muxuyidiin oo la hadlay ciidamadii mujaahidiinta ay booqdeen ayaa tilmaamay inay soo booqdeen oo ay soo salaameen sidoo kalena ay u wadaan hadiyaad kala duwan oo ay ku jiraan xoolo nool oo geela unoo ku socno nuqabada guud ee walaayada islaamiga ee bakool unoo ku socno geefhaseenka boogani waana salaamasiinka wedna ha dhowaada ilaahaysan barakaay booqashidinga ciidanka farxasagna kooyowkaa ka farxasagna ini maalin walba lahana nagdo kooynoge koy lama bilo isbuucga bilahoob lahada lahanagada ama la kooyo ama horeyna lankooyo faylata waajibna saaran maybelay umatung maskaxadiye jihaadka ugeek hadaayaad yaro kulley mayba jiray sadareemasaan geeka blakirgeli oo gaalhay saas maha geek walaalo bursadiya dareeman saas maha walaalaha kale meelo rogan insha allahu geek warka bursade ama bar warka bursade waliba suquurtan oo kumid ee bokoole insha allahu burdoon dhiriga oo gaala ka bura insha allah allahu akbar booqashadaas iyo hadaayaadkaas yaroo guutaan ka talan gobolkana jareen markan saying maha nagaan ilaahaysan barakahay markan maylay kelmaday kana nagay jihaadkan wacbud rabbaka heh xataa ya'tiyaka alyaqiin waay suldaanka guud ee beesha ansaarta ee hadame suldaan bunow oo isagana dhankiisa la hadlay geesyada towxiidka ayaa kula dardaarmay in cabsida alla ay badiyaan kuna samraan ribaadka ay ku jiraan oo ah meel lagu samro meesha ugu qeyrka badan akhyaara ilaahay subxaana wa tacaala mahad isku leh mahad bilaaw iyo dhammaad ban lahayn mahaddi ilaahay kadib akhyaaray una dareerkaynu miayaa salaamad boogasho jeelan ilaahay dartisna nis jeeli inun hasiin boogna siinka koyni macna akhyaaray ma inis dardaaramaana ilaahay subxaana wa tacaala ini kuwada obsanan alla obsiinta shay kasta furaaja yeeduu macna in ilaahay ku obsanan ilaahay amalka ikhlaaqsininka weel ilaahay amalkan manoo hadlaay akhyaaray amalkan jihaadka amal eedi eedan khayr badangu diintan ilaahay ninka sheegay ilaahay ma eray dadka jihaadayan may ka hanuuniyaana eray ilaahay waddadayna ka hanuuniyaana eray may ka talmaagna dadka ganacsiga may ka talmaagna ulmaado kale oo halagaadka akhriyaasa may ka talmaagna goonahaan jihaad kale ka talmaamay maha lafdiga jihaada macnaha ayaa liin adeegsaday macnaha ribaad qofkooba ka jar maybu ah nabaga mahayna hadiidka shay andii lanki jihaadan bahi hakunagada salaaday ka jara kortee soonle ka jara kortee meerna ilank saxaabigaay macnaha akhyaara ay fadliira goone ilaahay ummata kale ninka deegin yalanka mujaahidka ilaahay inka deegi ilaahay amalka manoo hadlaay malaaqmad keer garaar malaaqa beesha hadame ee wilaayada islaamiga ee bakool ayaa dhankiisa kelimad qayim ah u jeediyey ciidamadii mujaahidiinta ee ay booqashada ugu tageen dadkan mayayaa dadka ilaahay subxaana wa tacaala ka tilmaami min almu'miniina rijaalun sadaquu maa ahadullaahi calayh fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir dadkii waliba ilaahay ka tilmaamiyo dad walibu aha ilaahay oofsaday walaagi ilaahaynka talagali heli nasiibsho heli iyo dad sugow dadkii sugaaya inin ilaahay hagganii sug tankal walaalayaal he boogasho siinka kooyni sinjiilanga siinka kooyni may siinka kooyni bogaadinga siinka kooyni wijigii kin walibu ani una hasalaangno siinka kooyni ee farhad iyo walibu aha walwiin ya dareemohayna walaay unag laga gefnoob saasa laga gefaana marka may ilaahay subxaana wa tacaala ku rajeeyane in ilaahay gaalada noo dhibi walibu aha muslimiintana ilaahay izey antaasa waliba warkayha ka koobe jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum sansalaangni asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu malaaqyo iyo waxgarad kale ayaa goobta ka hadlay kuwaasoo dhammaantood tilmaamay in allaha dartii ay mujaahidiinta u jecel yihiin mar welibana ay soo booqan doonaan garabna ay u yihiin si kastaba wilaayada islaamiga ee bakool golaha nuqabada wilaayada iyo ciidamada mujaahidiinta ayaa ah hal far oo kale ama haddaan si kale u dhigo ul iyo diirkeeda oo kale waxayna mar weliba isla qaybsadaan dhib iyo dheef intaba dhowr jeer ayay sidan oo kale mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool oo uu horkacayo waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cismaan abu cabdiraxmaan u booqdeen ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka ku jiro kuwaasoo ay u geeyeen hadiyaad kala duwan oo qeyb ay ka ahaayeen xoolo nool oo geela jasaaka allaahu khayran walaalka abu xasaan maktabka dacwada ulaasaamiga hiiraan ayaa macad waxbarasho ka furay deegaanka booca ee bariga wilaayadaas tafaasiisha warkaasi waxaa ku imaadeysanaya walaalkeen casaam carafaad kadib munaasabad ka dhacday deegaanka booca ee bariga wilaayadda hiiraan ayuu maktabka dacwada wilaayadda hiiraan xarika kaga jaray macadka barashada culuumta sharciga alimaamu axmed gurey kaasoo maktabka dacwada uu ka hergeliyey deegaanka booco macadkan cusub alimaamu axmed gurey ayaa ah macad toddobaadla ah laguna baranaya culuumta sharciga waana macad u furan gabdhaha iyo wiilasha iyadoona macadka waxbarashada uu shaqaynayo maalmaha khamiista iyo jimcaha mid ka mid a culimmada deegaanka ayaa kelimad tawciyaha ka jeediyey munaasabadda lagu furayey macadka alimaamu axmed gurey ee deegaanka booco waxaan aada u soo dhoweynayaa maxadkan halkan laga furayo maanta oo loo fadhiyo iftaaxiisa oo loogu magac daray sheekh axmed gurey oo ahaa mujaahid ilaahay diintiisa usoo halgamay waxaa loo furayana insha allahu tacaala waa ilmaheenna yaryar oo ilaahay subxaana wa tacaala mas-uuliyaddooda uuna saaray oo allah subxaana wa tacaala uuna amray inaan maaragtay aan ka ilaalino naarta allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaasu walxijaara allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay naftiinna iyo maaragtay iyo ahalkiinnaba ka ilaaliya naar ka ilaaliya waxaa loogu ilaalinaya marka waxay tahay walaalayaal inaa nafteenna ilaahay subxaana wa tacaala cabsidiisa laga helo sidoo kale munaasabadda waxaa kelimaad ka jeediyey qaar ka mid a waxgaradka iyo waalidiinta deegaanka booco iyadoona si weyn ay u soo dhoweeyeen furitaanka macadka alimaamu axmed gurey awalan allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iska leh allihii naga dhigay dad muslimiina iskuna ka ina keenay xafladdan qaymaha iyo qayimka badan hadda labaad waxaa iska leh maktabka soo qabanqaabiyey xafladdaani ee maktab dacwa hadday tahay heer degmo iyo hadday tahay heer gobol iyo hadday tahay heer xarig intaba waxaan leenahay jasaakum allahu khayran jazaa waxaa ardada ku wada daarmaya waalidiinta sidoo kaleentay iyo macalimiinta iyo bee-ada aniga ku hadlaayo afka odayaasha deegaanka maxaafadda degmada beledweyne waxaan kula dardaarmayaa dhammaan ardadaas inay ka wada qayb qaataan tarbiyadooda ilaah baa mahadda iska leh xafladdan qiimaha badanna nagu kulmiyey waxaan rabaa inaan halkan mahadnaq ugu jeediyo walaalihii macadka imaam axmed gurey noo soo hindisay jazaahum allahu khayran aan leenahay ilaahay miisaankooda ha saaro haddii aanu nahay waalidiinta deegaanka booco waxaan soo dhowaynaynaa macadka imaamu axmed gurey ee hadda loo fadhiyo xafladdii furitaankiisa waxaan leenahay waan ku faraxsannahay ilaah baa ku mahadsan noo keenay waan sugaynay waan u baahnayn waanan ka faa'iidaysan doonnaa biidni illaahi alkariim anigoo ka mid a marka dadka waalidiinta ah ee ku nool magaalada booco ee bariga hiiraan waxaan aad u soo dhoweynayaa maxadka naloo furi rabo oo walaalow ay noo sheegeen in lagu magacaabo asheekh almujaahid imaam axmed gurey raximahullahu macadkaas aad iyo aad ayaan u soo dhoweynaynaa intaasi kadib haweenka ku dhaqan deegaanka booca ee beriga wilaayadda hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyey furitaanka macadka barashada culuumta sharciga ee imaamu axmed gurey maxadka axmed gurey aad ayaan ugu faraxsanahay haddaan nahay waalidiinta ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayadda islaamiga ee hiiraan waxaan u mahad celinaynaa maktabka dacwada ee noo soo abaabulay maxadkan qiimaha badan aad ayaan ugu faraxsanahay haddii aan nahay waalidiinta deegaanka booca ku suganna aad ayaan usoo dhoweynaynaa insha allahu tacaala waxaana kula dardaarmayaa waalidiinta aana weli ilmahooda ka diiwaan gelinay maxadka in ay ka diiwaan geliyaan maxadka waxaa ka baxaysa culuum aad u fara badan aad u xiiso badan aadna u khayr badan ilmahana faa'iido badan u leh maktabka dacwada wilaayadda hiiraan ayaa degmooyinka deegaanada wilaayadda hiiraan ka hirgeliyey macaahid fara badan oo waxbarasho ah kuwaasoo si weyn uga faa'iidaystaan bulshada wilaayadda hiiraan jasaaka allaahu khayran walaalkaha casaam munaasabad lagu caleemo saarayay malaaq cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee baay tafaasiisha warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
waa xaflad loo soo hogaasimay si mug iyo miisaan leh heerkeeduna sareeyey taasoo ka qabsoontay deegaanka raamacadday ee hoostaga degmada qansaxdheere ee wilaayada islaamigaha ee baay waxay ahayd munaasabad xiise xambaarsan oo ka dhacday madal taariikhi ah oo xusuus iyo asal raac u ah beesha ansaarta ah ee hubeer taasoo lagu caleemo saarayey malaaq maxamed aadan khayr manuur macalin madey iyadoo ay ii ahayd mid ka mid ah munaasabadihii ugu quruxda badnaa ee aan waayahan ka qayb galo xafladdan oo la isaga kala yimid goobo fogfog ayaa waxaa ka soo qayb galay marti sharaf aad u badan waxaana ka mid ah wufuud uu ka mid yahay waaliga wilaayada islaamigaha ee baay sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalid culimo dhaqan iyo waxgarad oo isaga kala yimid wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe gedo shabeellada hoose iyo baay boqolaal ka tirsan bulshada ansaarta ah ee hubeer ayaa si isku duuban oo midnimo iyo wadajir leh u soo bannaanbaxay iyaga oo taageeraya mawqifka beesha iyo sida ay ula qabsatay ku dhaqanka shareecada islaamka una garab taagan tahay bilicda iyo habmaamuuska heerka sare leh ee ka muuqatay goobta lagu dhigay ee munaasabadda ayaa dareen gaar u lahayd ka soo qaybgalayaasha guddiga loo xil saaray diyaarinta madashaasi ayaana xil gaara iska saaray qurxinta iyo agaasinka xafladda geedaha bilicda wanaagsan leh iyo dhul duur ah oo dhiri hareysay laguna daray hool si qurux badan loo diyaariyey ayaa ka mid ahaa waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelay munaasabaddan lagu caleemo saarayay malaaqa cusub beelweynta ansaarta ah ee hubeer martisoorka iyo soo dhoweynta waahido wanaagsan oo ay dhaqan u leeyihiin beelaha soomaaliyeed ee muslimka ah waxaana dadka si gaara u soo jiidanayay martiqaadka wanaagsan iyo gogashan ay fidisay beesha hubeer taas oo ay ka maqsuudeen kana mahad celiyeen marti sharaftii lagu casuumay saddex iyo toban neef oo geel ah ayaa loogu qalay xafladdan marti sharaftii lagu maamuusay maxfalka taas oo muujinaysa deeqsinimada beeshan maamuuska ay u sameeyeen malaaqa farxadgelinta ay u sameeyeen martida maadaama cad iyo caanaba ay u kulmeen dadkii dhaqanka u lahaa hoggaaminta bulshada iyo in la ayido shareecada islaamka waxna lagu dhisto soo dhoweynta kadib waxaa bilaabatay xafladda iyo hadaljeedinta waxaana mimbarka ka khudbeeyey oo kelimaad dhaxalgalah ka jeediyey mas-uuliyiin culimo salaadiin iyo waxgaradka hubeer ee xafladda dhigtay malaaqa cusub beesha ansaarta ee hubeer waxaa lagu soo dhoweeyey jawi lagu muujinayo in si adda loogu riyaaqsan yahay qabashadiisa hoggaanka beesha iyo si sharaf iyo weyneyn aan horey loogu arag ay ku dheehan tahay waxaa si qoto dheer loo muujiyey awoodda hoggaamineed ee laga filayo dowrka diimeed ee uu ku hagi doono bulshada iyo inuu yahay hoggaamiye lagu aaminay kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam sidan ayay xilka ku kala wareegeen malaaqii hore ee beesha hubeer malaaq calibasoy iyo malaaqa cusub ee beeshan ee wilaayada baay malaaq maxamed aadan khayr macalin madey maalin madey ugaaskii oona qobadi beeli reer hubeereed beelim dadka markii surmaan oo beeli reer hubeereed may hanuun erhaayana ooflow maana baaya lakiin gobod ma ooflow malkiin gobod sida hadda aragtay labaatan jirow aa shagaabe beele degaasu kolley beeli hubeereed oo ana shalay aragtay hoos gooyasi iyo degmada diinsoor haatoy ilaa baraawe haatoy ilaa wadamadan meelib aragtay gobolka baaybe ee mas-uuliyaddiiyago kii wareegti ma beelo reer hubeerley malkiin goban muslimiinta dhan yadoo kii wareegti khaasatan hubeerka may u ahaa meel kasti degoohay muslimiinta ka dhajara dadkaasiyow shalay maana beelo liin gobodi oflow leehayti ma-e beelo gobolka baaya likiin gobodi allah kii anfacooyaalana aragtay mas-uuliyaddii tey oo shalay mas-uuliyaddii an ahaaye oo se wanaagsan ana ka wareeg iyow oo khilaafaad kale dhanka jarna aragtay ya kii wareeg iyo الله أكبر الله أكبر
واستي وهرين si sharaftule wanaag leh intii yoonay dalkii deegaanka handaaji yahay mayba mafaati ku etiina mas-uuliyadda ka wareegda inay wareeji awaskoo la wareegi laakiin maysin sheegay inuusan tutoon hayn isuuna geedka fudeeda dareemahay aniina wala kor oo saaran murtina sabra ku weynta ilaahay iyo fududahay insha allahu tacaala
marti sharaftii xafladda ka hadasha waxaa ka mid ah sheekh cabdulaahi abukhaalid waaliga wilaayada islaamigaha ee galgaduud oo kelimaad bogaadina ka jeediya munaasabadda si wanaagsan iyo eed iyadan qiimo badan aan socota xafladda siya ka bilaawatiya ilaa hadda ku socota oo aga degnaanta ee marka lan fiiri barnaamijka ama mashruuca ilaamisaarka qaybka reer hubeereed oo gobolka baay runtii majaalaadka markaas linka hadlahaayo munaasabadan aan qalanto haddii ay ta dhankii mandarka iyo sida markaa lan diyaari maaragtay fidha ahaan iyo ragga ka qayb galay hata i muuqdo oo golihii guud oo maaragtay hoggaanka noqobada soomaaliyeed nidaamka marka waa nidaam eediyeed lanka bugow eediyeedan faylla yaang muuqda ilaahayna subxaana watacaala may weydiisadaana inay sii wanaagsan aan dhammaayo oo khitaamiyay gebagabadiye nabadoon sheekh ibraahim sheekh cali nuur shaacirul-islaam guddoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka islaamiga ayaa dhankiisa soo dhoweeyey ugaaska cusub beesha hubeer ee wilaayada islaamiga ee baay isagoo kelimaadkiisa ku laray tixogabay ah malaaga ha dhawaayaan horta gacmo furan qalbo furan yaa ka dhawaayaan an oo ka hadlaw afka nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka wilaayaadka wal alla wali dhaniirkan ha koo maru oo ada ninkubahatu diyaarakin laana hubeer taajiru tiradin gaalin meelinkiya toddobaatanka dhiidaasa tufqaatinga togaalkan buuyey baarqabka wada toobiyahay halba tafta ku dheero tan ed itahaa barballe taan oodhanki lakataba ahaw elef hubeera ka taal allahu akbar takreed tuugadi la arhaayi taangiyaala lakoyna tawxiidkii heshiya tirtiraane leyin tala sheena masiila sangari tareese halan qaadoo dhabarka halku tumayo dhan hal tirtiro isiin taree dhallinyaradana tamare ambaahanta qoriidina tareesi fadaayana tabarucaada la aruuriyey taakulaynsheenna oo bilisanqari boqol tan edo yoo dhan wada tabargallan tiyooto dhashii ka saariimay togon maka wareejinayse allahu akbar tabarucaad la aruuriyaa intii taxasun tiiriyasiinka dhiyaana ognaa malaagi safayla hal antayeeyoy sheekh xamse abu jacfar waaliga wilaayada islaamigah ee baay ayaa ku wareejiyey malaaqa cusub ee beesha hubeer agabkii kala duwanaa ee loogu talagalay bismi illah waaye boorkan macluumaadka ka qoran kan wareejini waa qori ak fodhi seven kan wareejini iyo kan baabur iyo furaajin waay kan wareejini waa musxafka qur-aanka kariimka ah lacag shan kun ugu tan kanna waa erin saddex boqol neef ah nasiib maalada xafladii ha ku qayb gala doona jazaakum allahu khayran wbaaraka allahu fiik بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إن إخواني مي بارغايتنا ولا على بالي وريج أنتم على بين كل وال ما يراس إن شاء الله مارمانو كان كتاب قرآن كيو أرغا هايتان تان رايد وين والي وريجي جزاكم الله خيرا كانوا أرغي ما يراس raayad iyo kitaabka dafaa fadayu oo ilaahay raalaka nagad soo alaabsin dhima asranta kan furaayo baarko usun isin lasin shaqay lahay kitaabka linka ideeg lahayu inta kitaabka ilaahay iyo raayad untan ee ka hoos dagaalumno in dhimno ilaaha marsha jira sharaftay laakiin kiraadina diyaaran gatina hubeero جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته xafladdan waxaa sidoo kale lagu sharfay malaaqii hore kaasoo muddo dheer beesha ku hogaaminayey xilli adagna uu soo hoggaamiyey iyadoo uu wax ka qaadanayey kuna dhisayey shareecada islaamka waxaa loo muujiyey qadarin aad u sarraysaa mahadnaq dhab ah duco iyo dhiiragelin waxaa isla goobta lagu guddoonsiiyey lacag shan kun oo dollar oo ay beesha ku sagootisay xafladda ayaa ku soo dhammaatay jawi heer sare ah oo ay haraysay farxad iyo damaashaad beesha ayaana ugu dambayntii ku caanashuubatay malaaqeeda iyadoona lagula ballamay inuu si hagarla'aan ah uga soo baxo mas-uuliyadda beesha kuna hoggaamiyo dariiqa toosan iyo garab istaagga jihaadka qudwo iyo tusaarena uu ka dhigto kuwii jidkan uga horeeyey kuwaasoo allah u doortay iyagoo aan isbedelin in dhabaha toosan ay ku taagnaadaan islamarkaana jidka xaqa ay ku hoggaamiyaan beesha ansaarta ah ee hubeer sida aan u rajaynayno jazaaka allaahu khayran walaalka abu eman ardayda macadka khadiija binti khuweelid ayaa sameeyey bandhig cilmiyeedkii dib munaasabad ka dhacday degmada gamboole ee wilaas amiga ee shabeed dhexe faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cabdiqani moxmed lu qi ta luqida lu qi ta luqida ya si lu yasilu
kadib munaasabad ka dhacday gudaha xarunta macadka khadiija bintu khuweylad ee degmada gamboole ee wilaayada shabeellada dhexe ayay haweenka wax ku bartaa macadkaasi kusoo bandhigeen bandhig cilmiyeed kooban oo ka tarjumaya heerkooda waxbarashada gaar ahaan ardayda ku cusub macadkaas ee muddada kooban ka mid ah ardayda macadka khadiija bintu khuweylad qaar ka mid ah haweenka wax ku barta macadka khadiija bintu khuweylad ee degmada gamboole ayaa sheegay in isbeddel weyn oo dhanka waxbarashadaha ay dareemayaan waxayna xog ka bixiyeen culumta ay ku bartaan macadkaasi u di ma u dima sa hu la sahula
alxamdu lilah mahad ayaa ilaahay aa iskale iyo macalimiintahayna ee u mahad celinaynaa nimco aan la soo koobi karin alxamdulilah annagoo ku sugan shabeellaha dhexa gaar ahaan degmada gamboole madrasada ee khadiijata bintu quwaylid waxaan ku baranaa barbarka kiciska iyo xuruufaadkii u xeri lahaay alxamdulilah mugdiga ilaah ayaa naga saaray maasha allah waxaan ka bilaabnay awalan xuruuf alhijaa'i ayaan ka bilaabnay midda labaad alxuruuf almuqadacata almaftuuxa midda saddexaad wasl alxuruuf ayaan ka- aan ku xijinay midda afaraad alxuruuf almaksuura ayaan ku qaadanay midda shanaad alxuruuf almadmuumata ayaan ku qaadanay midda lixaad alxuruuf asaakina ayaan ku qaadanay midda toddobaad almadu bil alif ayaan ku qaadanay waxbarashada hami weyn ayaan leenahay alxamdulilah meelaha badan tartan badan inaan ka galna ayaan rajo ka leenahay insha allah handuu ilaahay yiraa macalimiinta ayni dembigooda iyo dib waalidkoodana allaha dhaafo annagana ilaahay subxaana watacaala waxaa naga fahansiiyey waxbaba naga fahansiiye allahna soo dhamaystira maasha allah hami weyn ayaan leenahay maanta midda kaleenta waxaan u dardaarmaa walaalaha ku nool degmada gamboole maktabkan khayrka badan leh inay nala qayb qaataan ayaan u dardaarmaa madarasa khadiijata bintu quwaylad sida carabiga luuqadda aqrinta farqurxinta nooc kasta waxbarasho aad iyo aad u kala duwan nimco weyn ayaa haysanaa alxamdulilah maktabka dacwada wilaayada shabeellada dhexe ayaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi ka hirgeliyey macaahid waxbarasho iyadoona maktabka dacwada uu juhdi ballaaran geliyo sare u qaadida heerka waxbarashada ah ee bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada shabeellada dhexe jazaaka allahu khayran walaalka cabdiqani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga ee andalus maanta waa naga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaa inoo suurtageliya oo aan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta od kumasantii dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu watacaala idinka ajirsii dhegeysiga idaacadda islaamiga ee andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak